kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dahdalsina magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiib alaabe wanaagsan waa habeennimada isnaha taarikhdan waxay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha tobnaad laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay qarax caawa ka dhacay magaalada muqdisho khasaaraha faahfaahinada ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan halka uu ka dhacay qaraxaas sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa xulka qaranka toddoba iyo toban jirada soomaaliya oo kusoo guuleystay koobka bariga ee bartamaha afrika ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadi muqdisho aydoona munaasabad loogu xusayena ama markaas loogu dabaaldegayana guushana lagu qabtay xarunta villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey soo dhaweyntii xulka markaas dhallinyarada ah ee loo sameeyey arrimaha dagaalka al-shabaab lagula jiro ayuu sidoo kale madaxweynaha ka hadlay iyo guushu waxa ay ka dhigan tahay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayana waxa ay gaareen magaalada jigjiga ee dowladeegaanka soomaalida waddankaasi etoobiya waxa uu la kulmay madaxweynaha dowladeegaanka mustafa cagjar waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen ayaa sidoo kale maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah barnaamijkiina caawanka uga hena saxbel madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiirka gaashaandhigid iyo taliyaha ciidanka xooga dalka waxa ay markaasi ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee koonfur galbeed si markaasi loo dardegelin lahaa deegaanada ay kaga sugayna looga saari lahaa waxaa kaloo kalo maqli doontaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu maanta gaaray deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan qodobadaasi wixii soo korra caawaya idiin soo gudbi doonaa cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saxbeel habe wanaagsan aan hawdanka ilahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha daxdalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horaac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo socda waxaan ku bilaabanaa saaxiibyaal qarax dhimasho iyo dhaawac sababe oo markaa caawa ka dhacay magaalada muqdisho oo jugtiisa inta badan laga maqlay degmooyinka gobolka banaadir wararka ugu dambeeyey qaraxaasi waxa uu ka dhacay markaa xaafadda lagu magacaabay cilqaw degmada wajir ee gobolka banaadir gaar ahaan masjidka lagu magacaabay culusow ilaa iyo sideed qofood ayaa markaasi wararku ay xaqiijinaya inay ku dhinteen khasaaraha qaraxaas ka dhasho oo la sheegay inuu ahaa nuuca soo boodada ah waxaana markaas ku dhaawacmay ilaa iyo lix qofood oo kale sida dadka shacabka ama goobjoogayaashaba ay sheegeen dad goobta ka agdhowaa ayaa sidoo kale waxay wariyeen in uu soo gaaray khasaaro aada u baaxad weyn dhanka burburka marka loo eegana meelal halka uu qaraxa ka dhacna laga dareemayo da waryahiina faadimo cabdiqaadir xasan oo wararka ugu dambeeyey goobta qaraxa ka dhacay ee goordhow booqotay ayaa faahfaahin arrintaas ku saabsan inoo haysa
wararka qaar sidaan ku helna ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhimatay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax xoogan oo ka dhacay isgooska ceelqalow oo ah halka iga dambaysa qaraxan ayaa lagu sheegay inuu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso waxaana dadkii waxyeelada ay soo gaartay la geeyey isbitaallada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho weli halkan waxaa ku sugan gawaarida gurmadka degdega ah ee ambalaasta laamaha amniga qaybihiisa kala duwan gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaaba durbadii goobta ay wax ka dhaceen soo gaaray dadka markaasi waxyeelada qaraxan ka soo gaartay ayaa isugu jira kuwa saarnaa mootobajaajyada iyo gaadiidka kala duwan ay isticmaalo waddadan dheer iyo sidoo kale bulsho markaasi fadhiisa hareeraha laamiga iyo kuwa waddada isticmaalayay toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir ayaa qaraxan xooggiisa laga maqlay iyadoo sidoo kale weli baaritaano ay ku socdaan halkii ay wax ka dhaceen oo ciidamada dambi baarista c i d da ayaa ku sugan halkan goobta weli warbaahinta looma fasixin inay si rasmi a wax ugu dubtaan laakiin waxaa jira burbur ku aadan ee goobaha hareeraha ganacsiga ku yaala laamigan iyo sidoo kale gawaari waddada maraysay iyo mootobajaajyo faadumo cabduqaadir xasan raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
aad bay umaadsanta waryahaga fadmo cabdiqaadir xasan wuxuu kusoo kornana intaan barnaamijka weli jirno laamaha amaanka faahfaahinada kasoo saaraanna waan idiin soo guddoonaa aan kusii soconno qodobada horraa barnaamijka caawa kusoo maqasheen xulka qaranka toddobiyo toban jirada soomaaliya oo kusoo guulaystay koobka warayga ee bartamaha afrika ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho munaasabadna loogu dhigay xarunta villa soomaaliya madaxda dowladda federaalka soomaaliya ka qayb gashay madaxweynaha jumhuuriyadda gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka ciyaaraha qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasin waxaa lagu soo bandhigay markaasi dhiirgelin iyo bogaadin loogu jeediyay ciyaartoodii koobka markaa ka soo weeday ee bartamaha afrika ama tartanka bariga iyo bartamaha afrika ee sagaafan iyo sabatiinka loo yaqaano oo sanadkan soomaaliya guul weyn oo taariikh ay kasoo gaartay haddaba ciyaartooyda markaasi madaxweynaha uu la hadlay gudaama shacabka soomaaliyeed isagoo xilli marka uu dhiirigelinayana waxa uu kaloo madaxweynaha jumhuuriyadda ka hadlay arrimo la xiriira dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo si markaasi al-shabaabka lagu guuleysan lahaa qodobo dhowr ah oo muhiim ah oo khudbadiisa uu ku taabanay madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya maruu ka hadlaya wuxuu yidhi
bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu maanta runtii waa waa maalin weyn baryahan dagaalaan ku jirnay dadaalaan ku jirnay halganaa lagu jiray ayaduna halgankii ka mid tahay soomaaliya inay xorowdo inay magac dheer yeelato inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto shaqada dhallinyaradana ay soo qabteen oo magaca soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celintaa soomaaliya lagu soo celinaayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hogaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaa soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhallinyaro aad u da'yar oo curdana oo toddobiyo toban sano iyo ka yar jira waaya magaca soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta inteenna waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhallinyarada ah oo dhan sow laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaanoo meel kasii weyn geeyaan waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabaddiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hoosayso dhallinyaradan meelay soo keeneen maadsantihiin dhallinyaradan meelay keeneen tartankii dadka soomaalida dhexdeeda ka dhexeeyay inta kor u qaadeen ee waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale waxaan u baahannahay waa intaas dhexdeenna tartamada yaryarkaa xafiiltanka ah yaallo inaan intaan ka qaadno aan gaadhsiinno caalamka qaaradaan joognaa berrina inaan caalamka gaano dhallinyaradan waa da'yar yihiin maanta adigu waxaan rabaa dadkeenna maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayno waa noola qaar ayaga ka mid a ilaahay idankiis oo magaca soomaaliya iyo calankaas buluugga ah haddane maalin maalmaha ka mida koobka adduunka ayagoo u tartamaya geeyey in la arki doono in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay li'anna hadda ha juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan oo ay u baahnaayeen oo kaabil ahaa ay ka maqnaayeen oo meeshaan ku soo gaaray dadaal shakhsiya iyo dadaal shakhsiyaad iyo dadaal dowladdooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyey berri ilaahay idankiis markay dowladdooduna soo tabaryeeraysato soo tabaraysato adduunyada soomaaliyana ay dhibaatada maanta ay ku jirto ay ka soo kabato inay meeshaas meel ka sarraysa ee caalami ah ay gey karaan boqolkiiba boqolaan ku kalsoonahay maalin maalmaha ka midana ilaahay idankiis waan arki doonnaa haddii allinyaraa oo aan dheerayn weliba dhallinyarada ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkan ay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waaye saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka dadka iyo diinta intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay qaran ma jiro dal haddaadan lahayn qaran ma jiro dad haddaadan lahayn qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaanay jirin ee xoola duurka iska yaacayoo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno qaran waxaan ku nahay inaan dal leennahay soomaaliya la yidhaahdo oo ay leeyihiin dadka soomaalida ah qaran waxaan ku nahay inaan diin iyo caqiide aan leennahay aan aaminsannahay oo aan ka simannahay oo ilaahay weliba nagu galladaysto oo nagu nicmaystay dhammaanteen inaan muslimiin nahay raxmadda ilaahay uuna siiya bal eega dalka aan deggannahay meesha uu ku yaalla wanaagga ay adduunyada ku leedahay bal eega nimcada iyo khayrka bar iyo beer iyo bad saddexdaba kulansaday bal eega sow inaan ilaahay ku shukrinno oon ku xamdinno ma aha waxaa intaasoo dhan cadowga ku ah ee diintii cadowga ku ah ee dadkii cadowga ku ah ee dalkii cadowga ku ahne sow inaan meel iska saarno ma aha yaa u wakiishay diinta inay wakiil ka yihiin yaa u wakiishay al-shabaab yaa u wakiishay koox yar oo khawaarij ah in ay dadkan iyo dalkan iyo diintooda sida ay rabaan ay ka yeelaan dadka ay bahdilaan ay dulleeyaan si sharci daraa oo shareecada iyo diinta aan waafaqsanayn in ay dadka ula dhaqmaan aayaadkii ilaahay uu soo dejiyo munasalka ahaay fasiraaddoodii iyo meeshii ay lahaayeen inay inta ka leexiyaan ay cudur baasoo yaroo ayaga maskaxdooda ku jiro ay ku leexiyaan wakiilna ugama aha ummadda wakiil ugama aha dalkan iyo dadkiisa wakiil ugama aha ilaahayna wakiil ugama aha inaan iska diidnaan xaq u leennahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar kale ku celiyo ku celiyo oo aanan ka caajisi doonin soomaaliyee inta aniga ila da'da ahay waxaan maraynaa maalintii dowlad noogu dambayso soddon iyo laba sano dowladaan lahayn soddon laba sano ka hor saan waaye iyo waa xuntahay iyo intay laadaa iyo shuuxi waaye iyo intay ka dhacday iyo kan iyo digtaytariyad waxaasoo dhan waa muwaasafaad waaye laakiin dowlay ahayd waan weynay soddon iyo laba sanaa ka soo wareegatay dhallinyaradan iyo hortaagani ma oga ma ma joogin maalintaas iyo maalmo badanoo ka dambeeya oo dhib badan lasoo marayba ma ayan joogin laakiin maalinba maalinaa ka darnayd dagaal sokeeye dad eheloo isdilay dad eheloo kala guuray dad eheloo ayagu maxaanku dhibaato isu geystay wax la yaqaano oo adduunyaduna ay nala wadaagta waayo niman wixii naga dhexeeya maxaa naga dhexeeyo kow diinta islaamka boqolkiiba boqolaal muslimiin qofkaas meesha maray waa soomaali haddii lagu yidhaha asalaamu calaykum aad war uga bilaabay waryaa iska waran aad war uga bilaabay sidaan u midaysannahay nimanka noo soo dhex galay marka diintii ummaddaana intay halka meel oo ummadda waxaa laga yaabaa meelo kale haddee reer hebel iyo reer hebel isma galaan inaan dhahno reer hebel waxaan warkooda ma rabna inaan dhahno waxyaabo badanoo kale inaan diidno meesha aan la diidi karin oo aan ka midaysannahay oo halka batan oo haddii la riixo aan wada daarmayno ama wada damayno waa diinta islaamka waaye meeshaasay naga soo galeen shan iyo toban sanay nagu qaadatay inaan fahamno waxa meesha noogu jiraahi inay masiibo yihiin oo magaca diinta wata diin inaanay ahayn dad inaanay ahayn bahallo ay yihiin arxanlaawayaal ay yihiin dadka yacnii kunkun iyo boqol boqol iyo kumnaa u dilaayo inay yihiin haddana aayaadka ilaahay munasalka ay deliishanayo isma galaan isma galaan afar iyo tobanka oktoobaroo maalin dhawood la xusayin soo marnay wixii dhacay iyo aayad qur'aana inuu qof soo deliishado isma galaan meel islama galaan dadkaas waay dadkan ishayn waa nala soo joogeen shan iyo toban sanay nala joogaan haddii aan marka shan iyo tobankii sane sidaan u dhaqmi jirnay sidaan u fikiri jirnay sidaan uga cabsi jirnay sidaan maxaankuraa ugu khaldami jirnay sidaan maxuu haddaan ku sugnaanno shan iyo toban sano iyo shan iyo toban sano kalean ku sugnaanaynaa ilaa ay naga cirib tiraan marxaladdii aan ku sugnaa jirnay waa diidnay inaan ku sugnaanno sidaan u dhaqmi jirnayna waa diidnay si ka duwanaan u dhaqmaynaa marxaladdii aan ku jirnayna waa ka imaanaynaa sidii aan u dhaqmi jirnay si ka duwanaan u dhaqmaynaa wixii aan heli jirnay wax ka duwan si aan u helno shan iyo tobankii sana lasoo dhaafo waxaan helayna hebel aawey waa la dilay maxaa loo dilay doorashow ka qayb galay hebel aawey waa la dilay maxaa loo dilay masaajidkau maalin ka hadlay hebel aawey waa la dilay maxaa loo dilay saas yeelaa la yidhi warku kuma sugnaa karno meeshaas waa diidnay wax ka duwanaa la nimiday waxa ka duwanoo la nimidoo ugu horreeya waa inaan dhahna maya waxaad wadiin waa qalad raalli ahaada baxa taga joojiya annaga ayaga marka maxaan isku haysanaa waa laga yaabaa in badanoo ka mida soomaalinimadaa naga dhexayso waa laga yaabaa in badanoo ka mida inay xoogaa yaroo maxaanku idhahdaay duruufo yar ay meesha u galeen oo laakiin diintii ay weli ay muxuu ahay ay dareemaan ay leeyihiin ay ayaga dhan waxaysan yihiin soomaalinimada waa naga dhexaysaa islaamnimadu waa naga dhexaysaa laakiin maxay nooga dhexaysaa sida ay tahay nooga dhexaysaa diinta tan saxda ah naga dhexaysoon wada leenahay soomaalinimadana midda saxdaah oo soomaaliga soomaaliga kale walaalkiis inuu yahay dalkan iyo dadkan iyo waxaan uu la leeyahay ninka qirsan ee aqbalsan ninkaasaa soomaalinimada naga dhexaysaa diidnaya ogow dalkayaga ninkii doonayow hadda kuwii berigii heestaa la alifayo la qaadayay kuwii dalkeenna doonaya sababtay u doonayeen waa naqaanaa cadow aan soomaali ahayn oo dibadda ka yimiday oo soo duulay oo dalkii inuu qaato rabo yuu ahaa kuwaanow maxaa tihiin dal kale maad leedihiin ood u qaadaysiin kuwaas birigaas waa garanayn dalay lahaayeen dalkeennana inay qaataan ay ku darsadaanay rabeen war kuwaanow intee noo qaadaysaanood noo wadaan halkan inay nagu baabi'iyaan guryaheenna diinteenna dhexdeed dadkeen masaajideenna inay nagu dhex baabi'iyaan waayo niman hadda dalkii inta naga qaato meel kale la degayo oo dhul kale iyo dowlad kale iyo meel kale ku darsanaya ma ah waa diidnay sidaan taas horeba u diidnay waa diidnay wixii xunoo dhanna waa diidaynaa shabaab waa xun yihiin fikirkoodu waa xun yahay lama aqbali karo biniaadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini'aadamnimadou ka soo horjeedaa dadka dunida uunka ilaaheeyoo dhan ayay cadow la yihiin cadowna u yihiin annaga soomaaliyaan nahay dalkan soomaaliya la yidhaahaan leennahay waa diidnay wixii horoon ku noolaan jirna waa diidnay sidii horoon u nooleen waa diidnay nolol fiican cizi iyo karaamo xaqiiqo toosan inaan ku noolaannaan rabnaa ma rabno inaan ku noolaanno dullinimo dambe waa ka nimiday dhallinyarada geesiyaasha ah mar kale waxaan leeyahay geesiyaalaad tihiin kuwa maanta dagaalka ugu istaagay shabaab waxba kama duwanaydiin guulaad soo hoyseen magaca soomaaliyaad kor u qaadeen calankaasaad kor u qaadeen wiilasha maanta dhulka qarfaha ee baadiyaha ku cararaya ee dagaalamayaane ujeeddadoodu waa calankaa inuu kor ahaado kelmadda ilaahayna ay kor ahaato oo aan dulmi iyo been laga sheegin waaye aad iyo aadaa u mahadsantihiin waad guulaysateen guulaysta waxa noo dhimanna waa dhammaystiraynaa dadka soomaaliyeed waa ku celinaa mar kale u diyaargarooba ogaada si aan u guulaysanno oo wixii aan ku noolayn iyo sida aan u noolayn aan uga baxno wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha usbuucyada bilaha sannadaha soo socdaahi mar kasta wax cusubaad arki doontaan go'aanno cusubaad arki doontaan dhaqan cusuboon hore u jiri jirunaad arki doontaan dadka soomaaliyeed danta soomaaliyana loo gaaray go'aannadaasi dulmi looma gaarin qof in lagu dulmiyo looma gaarin qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin maslaxadda caamka ee soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan annaguna waa waxa san ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idankiisa ilaahay ayaan tala saaranaynaa awooddeennaan tala saaranaynaa ilaahay idankiisa waana guulaysanaynaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waxaad degeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada hadalsana magaalada muqdisho saaxiibyaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamsan cabdi barrena waxa uu maanta gaaray magaalada jigjiga dowladeegaanka soomaalida waddankaasi etoobiya halkaasina waxaa kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafa cumar agjar dhinacyada ayaa waxa ay markaas ay kada hadli doonaan ama ay kada hadleen baa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada iskaashi sidii iskaga kaashan lahaa arrimo dhowr ah oo muhiim u ah oo ay ugu horreeyaan dagaalanka wax loogu yeero dhicisada haddaba madaxweyne mustafa cagjar iyo wasaare xamse cabdibarre ayaana si wajir walbaahinta ula hadlay saaka inaan garoonka wiilwaal iyo magaalada jijiga iyo deegaanka soomaalida aan ku soo dhoweyno wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdibare oo booqasho rasmiya ku yimid dalka etoobiya go'aansadayna inuu ay muhiim tahay mar haddii uu etoobiya yimid in deegaankii soomaalida oo si gaara aynu maaragtay wax suu siinahay inuu yimaado go'aansaday aadna ugu mahadsan go'aankaas inaan ku soo dhoweyno magaalada jijiga ra-iisul wasaare soo dhowow adiga iyo wafdiga kula socda intiinaba waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan inaad maaragtay wax badan ka fahmi doontaan xaaladda nololeed ee deegaanka iyo iyo dalka etoobiya guud ahaan iskaashigii inoo bilowday ee dhanka la dagaalanka argagixisada inaan sii xoojinno kuna darno isdhexgal bulsho iyo mid dhaqaale innaga oo ka faa'iidaysanayna barnaamijkan guuda regional integrationka loogu talagalay in bulshooyinkan dib u dhacay ee dalalkan jaarka geeska africa ay ka faa'iidaystaan markaa soo dhowow aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa waa deegaankii adiga iyo waftiga kula socda waa deegaankiinnii waxaana rajayn doonnaa maaragtay in wadahadallo dheeraada iyo isdhexgal ka ballaadhan kan aad la yeelan doonto annaga iyo qaybaha kale ee bulshada si aan u sii xoojinno walaalnimada labada dal iyo gaar ahaan deegaanka soomaalida iyo dalkaan jaarka nahay ee soomaaliya waad mahadsantahay soo dhowow madaxweyne waan ku mahad celinaynaa runtii soo dhoweynta adiga iyo xukuumadda iyo shacabka reer jigjiga runtii waa ku mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha badan ee aad noo samayseen annana waan ku farxsannahay runtii inaan idin imaadno sidaad sheegtay waxaa naga dhexeeyaa runtii cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan innaga soomaaliya iyo dowladda etoobiya guud ahaan gaar ahaanna dee deegaanka ee soomaalida oo aan xuduud dheer runtii soomaaliya ay leeyihiin waa ku faraxsannahay inaan isu imaanno insha allah waxaan xoojin doonnaa waan ka wada hadli doonnaa dee danaha waaweyn ee inaga dhexeeya oo ay kow ka tahay la dagaalanka kooxaha dhibka badan oo runtii soomaaliyana ragaadiyey idinkana aad nala aragteen runtii dhibkeeda waayo dhoweyd waxaana rajaynaynaa insha allah annagu aanu dagaal adag oo aad u adag baan kula jirnaa waxaana rajaynaynaa in aan iska kaashan doonno haddii ilaa yidhaahdo dagaalkaas sidii inta kalena insha allah waxaan sii xoojin doonnaa iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo dadka walaalaha ah ee isu socodkooda insha allah in la sahlo waan runtii mar kale waan idinka mahad celinaynaa waan arkaynaa insha allah dadka iyo dowladdaba haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynayaa in aan ka faa'iidno socodkan iyo booqashadan aniga iyo wafdigayguba runtii soomaaliyana iyo iyo deegaankaba iyo guud ahaan rijinkana ay wax fiican ku soo kordhin doonto dhinaca gaar ahaan amniga runtii oo ah meelaha ugu daran marka aad iyo aadaad madaxweyne u mahadsan tahay runtii waana kaaga mahad celinaya soo dhoweynta mar kale shacabka iyo dowladdana waa u mahad celinaya aad baad mahadsantihiin
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastuu xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta faytamin e c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa haayadaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbamaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof heesta intoomuru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa ablication cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad
xibidhexi barnaamijka wareegiga wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan magaalada muqdisho dhegeysanaysaa saaxib yaal madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu qasriga madaxtooyada baydhabo ku qaabilay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya abaqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal oda yuusuf raagi waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinacyadu ka hadleen waxaa kamid ah dagaalka al-shabaab ee ka dhan ah koonfur galbeed deegaanada ay kaga soogeyn ayadoo dhinacyadu markaasi ay si xoojiyaan in ay dagaaladaasi la xoojiyo si markaa koonfur galbeed meelaha ay kaga soogeyn loo ka saaro dhinaca kale haddii anaga saaxib yaal maamed zaynab maxamuud axmed oo markaas kamid ah hooyooyinka soomaaliyeed ayaa sheegtay in dhul ay leedahay si xoog markaasi looga saaray xildhibaan ayaana markaasi la siiyey baytiri oo ay u xukumiyeen maxkamadda gobolka iyo tan maxkamadda sare iyagoo isticmaalaya dukumeentiyadii oo ay uduseen dowladda hoose shaarka dowladdan markaasi lagu dumiyey haddaba warbixinta waryahyga maxamed cabdi xasan iidle ayaa noo haya maxkamadda gobolka cadaalad kama jirto maxkamaduhu cadaalad kama jiraan dadka cadaalad looma hayo xukunkaasi waa inuu ama asaga ku caddaadaa ama aniga igu caddaadaa mid aan ka haraaya ma ahan dukumentigaygii oo la xaday oo dowladda hoose laga soo caddaystay mid aan ka haraaya ma ahan ha layga celiyo xildhibaankaas shabakadda u xiran tahay maxkamadda sare waa maame seyne maxamuud axmed oo cabasho ka ah sida ay sheegtay maxkamadaha dalka oo ay tilmaamtay inay kala kulantay cadaalad darro islamarkaana si aan sharciga waafaqsanayn loogu xugmiyey dhul ay lahayd xoogna looga saaray iyadoo madaxa loo geliyey kiis dad kale ka dhexeeyey oo dacwo ah halkaas waxaa ka caddaatay in loo xugmiyey xildhibaanka muuse axmed ismaaciil hadday taladu halkaas ay joogto ayaan imid anigu anoo dukumintii wata waxaan dhulkan anaa iska leh anaa iibsaday anaa iska leh waxaa la yidhi maxay ahaato dhulkan maad leedahay haa ma iibsatay haa maxkamaddaan tegey maxkamadda markaan tegey maxkamadda waxay tiri keen dukumintiga aad dhulkan ku leedahay dukumintiga aan dhulka ku lahay ayaan maxkamadda u geeyey markaan u geeyey waxaa lay soo waxaa lay soo qoray hor istaag wax la yidhaah oo dacwadan la hor istaagaya uu ninkani guriga ku leeyahay hor istaaggi ayaa waxaa ii soo qoray garsoore aadan waa la imid guriga guriga maxay ahaato anigaa iskalaan dhahay ciddii degganayd waa laga saaray aniga ayaa guriga ku wareegay markaan ku wareegay oy hawshu halkaa marayso aa haddana guddoomiyihii maxkamadda markaas haystay muuse axmed sheekh muuse ayaa warqad kale ii jaray oo hor istaaga kolba warqad buu la yimaadaa uu kala yimaadaa garsoorihii u xukumay dhulka markuu warqadda keeno anna warqad kalaan doontaa maxay ahaat waxaa la yidhaha qofkaan la dood ka garbax haddaad dhul leedahay ma yeelin oo ma oggola inuu ka garbaxo iga garbaxo maxay ahaate saas arrintii iyadoo ahayd oo anigu aan dhulka degganahay ayaa maalinkan warqad intuu warqad magacayga ciddii hore oo dhulka loo xukumay aa waxaa lagu soo daray magacayga magacaygaa lagu soo daray warqaddii buu la yimid wuxuu yidhi adiguna gurigaad deggantahay ciddii horena waa ka saaray adna waa kaa saaraya war waxaan idhi haddaad labada labada adinka iyo cidda ku heshiiseen guriga inaad dhacdaan ood adigu aad adigu aad lahaatay maxay aad naagta guriga iskale aniga waaye mana iga saari kartid gurigana waa ku dhex jirayaa maxay ahayd waxaad rabta igu soo weerar ayaanuu tignika igu soo weeraray maxay ahayd gobolka banaadir aan tegey maxay ahaata waa layga celiyey haddana mar labaad hoggaanka biliiska maxay ahaat waxaan dhahay waa tegey waxaan dhahay warqadahanaan wataa aan dhulka ku leehay eedda waxaa la yidhi gurigan waa lagaawaa lagaa saarayaa amar madaxweyne oo farmaajo ayaa lagaaga saarayaa gurigii saasaa la iiga saaray maxay ahaato gurigii waa ka baxay anoo og maxay ahayd waxayga inaan leehay maxkamaddaan tegey waxaan idhi dacwaha lay furo qof dacwo kuu furayso ma lehe guriga ninkaanaa iska leh ayuu maxkamadda gobolka ninka jooga la soo istaagay cabdiqadar waxa ay sheegtay in dukumiinti iyadu ay lahayd orijinaalkiisana ay hadda haysato lagaga been abuurtay bishii siddeedaad ee sannadkan ayay sheegtay in maxkamaddu ay ku wargelisay inay gal furato isla bishii tobanaad ee sannadkan ayay isla maxkamaddu haddana waxa ay sheegtay in galkeeda la xiray baaq cadaalad raadina ayay u dirtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin iyo sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf madaale dukumintigaygii aniga aan lahay oon geeyey maxkamadda ayaa tartiib intii loo dusiyey dowladda hoose ayaa qadar warqaduu ku saxeexan yahay u diray gobolka banaadir uu leeyahay dukumintiga aniga aan lahay magacii ku qoray iyo dukumintigii ayuu isla diray oo koobi ah waa haystaa orijinaalkiisa isagoo koobiya dowladda hoose loo diray dowladda hoose way soo caddaysay khadar bay u soo celisay maanta waxaan cadaaladda ka codsanayaa oon madaxweynaha ka codsanayaa oo maxay ahayd ra-iisul wasaaraha ka codsanaya oon guddoomiyaha gobolka banaadir ka codsanayaa yaa in dukumentiga aan lahay oo dhulkaa ku lahay loo xaday muuse axmed ismaaciil oo loo yaqaano siciid daahir xildhibaankaas loo xaday dukumentigayga asagoo saxeexan oo maxay ahaata oo gobolka banaadir ka soo baxay oo la leeyahay asaa iska leh la leeyahayna caddayntaydaan hayaa waraaqahaasaan hayaa caddayd- cad- caddaynteedaan hayaa waxaan madaxweynaha ka codsanayaa oo ri- maxay ahayd ra-iisul wasaaraha ka codsanayaa oo ma- maxay ahayd guddoomiyaha guddoomiyaha ee guddoomiyaha gobolka banaadir ka codsanaya dhulkaas oo xoog la iiga bixiyey oo aniga aan leehay in in in gacantayda dhulka lagu soo celiyo oo ca- oo cadaalad ku raba haddaanan sharci wax u lahayn ha lay qabta ha lay xiro xabsiga ha lay taxaabo haddii aan xaq leehayna maxay ahaata ha- ha- ha layga celiyo xildhibaankaas shabakadda u xiran tahay oo maxay ahaata gu- eh, gu- eh, gu- eh, maxaa- maxkamadda sare warqad ka soo qaatay oo dhahaaya maxay ahayd naagtaan maxay ahayd eh, ninkaan ha loo fuliyo guriga maxkamadda sare ayuu warqad ka soo qaatay ha loo fuliyo gurigaana maxay ahaato waxaa garab waxaa garab siinayey oo garab siinaya shabakadaas maxkamadda sare laba nin oo joogo ku-xigeenka iyo iyo iyo iyo iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa ayaa garab siinaya ninkaas iyo khadar waa saddexda qofood oo oo guriga g- ku garab siisay in aniga layga xoogo oo ninkaas la siiyo dukumentigaygi oo cad oon haysto ayaa loo xaday oo dawladda hoose laga soo caddeeyey caddayntii dukumentigaasna waan hayaa oo lagu xaday oo dawladda hoose lagu soo caddaystay Ah, maxkamadda gobolka maxkamadda gobolka cadaalad kama jirto maxkamaduhu cadaalad kama jiraan dadka cadaalad looma hayo maxay ahayd il gaara in maxkamadda iyo cadaaladda lagu fiiriyo ya wasiirka cadaaladdana waa u sheegayaa maxkamada ma jiraan meeshaas waxaa joogta oo qo- qolo qolo qolo qolo beegata ah joogta oo qofkii lacag haya oo lacag laga helo wax loo xugmiya ayaa joogta xukunkaasi waa inuu ama asaga ku caddaada ama aniga igu caddaada mid aan ka haraaya ma ahan dukumentigaygii oo la xaday oo dawladda hoose laga soo caddaystay mid aan ka haraaya ma ahan
qaybihii gabagabada barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoosena maanta yubda hogaaminaya waxay gaareen deegaanka janaale ee gobolkaas shabeellaha hoose wareega ibraahim mayow ayaa faafahinaya wafdigan uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo ay qayb ka ahaayeen guddoomiyaha maamulka magaalada marka xildhibaan xuseen ali xaaji ayaa maanta gaaray deegaankan janaale oo dhaca furimaha dagaalka ee gobolkan shabeellada hoose kana mid ah deegaanada waaweyn ee laga xukumo magaalada marka waxaana deegaankan ku soo dhoweeyey saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaankan iyo maamulka deegaanka janaale ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay wafdiganna deegaanka ku soo dhoweeyey guddoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur alcadaala dhammaantiina waxaa idin leeyahay guddoomiye kusoo dhowaada janaale Eh, run-aantii aadaynoo farxad gelinaysaa eh, in guddoomiyaha cusub iyo guddoomiye ibraahim aadan najax iyo xildhibaanku iyo tiimkiisa isla socdaan inay no- maanta noo imaadaan sharaf weynay noo tahay farxaday noo tahay runtii bulshada eh, mar walba waxay u taagan yihiin guddoomiye dowladnimada inay kor u qaadaan Eh, wax badanna waa ka qabatay runtii eh, deegaanka janaale waxyaabay a u qabatay Eh, wax la soo koobi kara maahan kun iyo koo jeer mar walba waa kaaga mahad celinaynaa runtii haddaadan adi ahaan lahayn eh, janaale intaan ma u qabsan lahayn Eh, xaruntan hadda aa u jeedid iyo waxyaabihii kale aa qabatay iyo waddadii hadda aa soo marteen oo nabadda aa ku soo marteen waxyaabihii laga shaqeeyey waay wax uu guddoomiye najax uu ka soo shaqeeyey waay sidoo kale waxaa dhankiisa goobtan soo dhoweynta ka hadlay guddoomiyaha maamulka magaalada marka cismaan muuse maxamed waddadan insha allah wax badan aan qaba haynaa guddoomiyaha iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwada hadli doonaa see loo fur lahaa baartu soo geli lahayd Eh, waxaa kalaa maanta waxaan lehay aada u xumahay in guddoomiye waaxeed gurigiisa la qaraxiyo oo laba urur meeshan ay degan yihiin boolisin uu joogo amason ay joogto taas insha allah waxaa iska dhehaynaa saraakiisha laamaha amniga insha allah wax badan isfarayna hadduu ilaah yidhaah waa isbarahaynaa waan isla joognaa haweene qaar intaa usoo jiifa doona hadduu ilaah yidhaah ciidankan waa la howlgeli doona hadduu ilaah yidhaah waan idin imaan doona hadduu ilaah yidhaah wax badan waa idinka dhegeysan doonaa sidoo kale xildhibaan xuseen ali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa saraakiisha laamaha amniga deegaankan iyo maamulka deegaankaba ugu mahad celiyey soo dhoweynta war annaga inaan shahiidna diyaar muuna horta annaga inaan shahiidna nagala rabo wax probleemka taagan mal qof walba waa dhimanaa annaga aniga xildhibaankii idinka idin mitilaa ay horta idinkaa idin mitilaa deegaankiina waxaa diyaar u nahay mar walba idinka inaan idinla dhimano oo idinla shaqaynaa diyaar u nahay xildhibaanada markii la fasaxo baarlamaanka way kala tagaan meelahaasay kala aadaan annaga laakiin waxaas waxaa ka doorbidna xaaladdiina inaa ogaanaa waxaas waxaa ka doorbidna xaaladdiina inaa ogaano idinka inaa idinla joognaa taasaa aa go'aansana macnaha walaalayaalo wax nagala rabaa waxay tahay inaa gacmaha isqabsanaa nagala rabaa deegaankan jinaale soomaaliya o dhanaa laga biil jiri maanta iyadaa baahays xaqiiq waay baahayaa ka jirta mooskan beerahan hadda maanta soo aragna qof tegi kara male kulli waa la baqaa maho maanta wixii ka dambeeya inaa baqna ma rabno waa idin- annagana waa idin soo laabanaynaa dagaalaa la gelaa dhammaanteen haddii aa dhiman ilmaheenaa ku noolaanaya waxaan ugu dambayn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali rajax oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka janaale iyo maamulka deegaankaba u sheegay in ay u diyaargaroobaan dagaal ka bilaabanaya tuulooyinka hoos yimaada deegaankan dowladda laguu sheegayo shacabko haddaan shacab lahaynin oo wax noo soo sheego ciidanka la shaqeey maamulka la shaqeey shabaab laskama dulqaadi karo haddii awal hore uu shaki idinkaga jiray culmaaudiinkaa sheegay dowladdaa sheegtay waa la caddeeyey nimankan inay yihiin niman khawaariij ah cid walba oo soomaaliya oo muslin ah uusan ka badbaadi doonin way u kala horeeyaan uun dadka mooyee cid ay badbaadin doonaan ma jirto inaan iska qabanno diyaar muunna inaan iska qabanno diyaar muunna insha allahu tacaalaa maamulkeenna gobolka annagoo garab siinayna guddoomiyaha degmada marka iyo guddoomiyaha deegaanka iyo ciidamada amniga ah waxaan idin ballanqaadaynaa baahiyaha hadda aad sheegteen ee culayska ah ee idin haysta in wax laga qaban doono haddii alla idmo hadday ahaan lahayd dhinacii gargaarka oo runtii janaalaa gargaar u baahan waa wax annaga dhan dhib nugu ah laakiin asbaabta keenaysa waa adowgan diidan nolosha ummadda qofka haddii noloshaada markuu ugu imaado marka maxaa lagaa rabaa adi waa wax dambaa kuu dhiman ma leh intaad ka dhimanaysa maa sugaya haddana ma fiirsanaysaa nimankaan inaan iska dhicnaa la rabaa nimankaan inaan ku jihaadnaa la rabaa ciidanka in garab la siiyaa la rabaa maamulkana diyaar uu yahay inuu hormuud ka noqdo haddii allayd shalayba intaa iyaga soo ma joogin maanta ma joogaan ma imaan karaan niman kuwan ka fulaysan adduunkan maba ku noolaba hal halkaan iska qarxinaayo qaraxa meelaha lagu duugduuguma tabar kale ma leh ummaddii soomaaliyeed way kacday walaalaha ee gobollada kala deggan ee hirshabeelle iyo iyo galmudug koonfur galbeed qaybaheeda kale baayi bakool howlgalaa ka socda ogaada howlgalkaas laguu sheegaayo ciidankii keligiis maha shacabkiia markaan waxay qaateen nin walba wuxuu awooday in la idin xoreeyey maa sugaysiin yaa ma meeshaan soo rag kuma noola inaad isxoraysiinaa la rabo ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan janaale
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan magaalada muqdisho aqaartan dhegeysta waanaginta barnaamijka kiisinaa kulan doona sidaasi nabadgelyo